بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي أفر يطبناد كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس ما يجب للميت meydka waxa uu waajibay qofka meydkaayoo dhintay waxa uu waajibay haadaa maxamed marka fuqahadu waxay dhahaan baabkan baabul janaa-is waa wixii meydka u waajibay alladii midka yajibu calaynaa dusheenna ku waajibay haddaan muslimiin nahay alladii midka yajibu calaynaa innaga dusheenna ku waajibay muslimiin haddaan nahay calaynaad kifaa-iyan wujuuban kifaa-iyan wujuub oo kifaa-iyo iska kaafin ah loo nisbeeyey wujuubku waa labo wujuub cayni ah oo qof kasta aan cidno ka qaadi karin isaga laga rabo salaada duhurka hadda aan tukanay qofka lagu yeesho isagay cayni ku tahay oo qof ka qaadi kara iyo qof ka tukan kara ma jiro wujuubna waxaa la yidhaahdaa wujuub kifaa-iya iska kaafin weeyo haddii dadka qeyb ka mida hawsha sameeyaan intii kale waxba looma haysto marka wujuubka meydka waxyaalaha u waajibaya waa kifaa-i dadka qaarkood hadday meydka dhaqaan qaarkood godka qodaan qaarkood ma garanaysaa ku tukadaan waxa weeye qaarkood kafanta gashaan inta kale waajib saaran ma jiro waa farad kifaaya la yihahdaa marka alladii yajibu calaynaa midka dusha iyada ku waajibay haddaan muslimiin nahay kifaa-iyanna ugu waajibay wujuuban kifaa-iyan wujuub oo kifaa-iya oo loo nisbeeyey iska kaafin lilmeyitina u waajibay midka dhintay almuslimi ee muslimka ah qof muslim oo dhintay gaalka waa laga hadlayaa muslimkii dhintay ee alkayri shahiidi mid shahiida keyrkiisa hayri shahiidi bay ka dhiganta asha laga daayaa fiican hayri shahiidi shahiid aan ahayn kuwa hadda gaaladu meelahaas ku laynayaano gaalada la dagaalamaya yahuuday oo shuhadada ah maaha kuwaas oo kale ama dadkii kaleoo muslimiintaaba meel shahiidnimaa ku dhintay ee waa muslim dhintay oo aan shahiid ahayn kan u waajibay innaga nool dusheennana ugu waajibay khamsatu ashyaaa waa shayaal oo shan ah shan arrimood tiri shantii qasluhu la dhaqidiisa in la in la mayro wa takfiinuhu la kafnidiisa in la kafno wa xamluhu qaadidiisa in la qaado waashalaatu calayhi tukasho lagu tukado wa dafnuhu aasidiisa shantaas baa qofka muslimkaada oo dhintay dadka kale ku leeyay waana wujuub oo kifaa-i oo qeyb hadday xilkaas u qumaan intii kale dembiga waa ka dhacay haddii wax u quma la waado wax u quma haddii la waado qofkii muslimka ahaay oo dhintay intaa cid u samaysan la waado kulligood arrintii baa wada saaran wujuubkii waa wada saaran yahay waajibkii lagu lahaa baa wada saaran haa meydkii lama dhaqin lama kafnin laguma tukan lama aasin iyaa dad muslimiina dhexdood kulligood waxa way inta og oo dhan waa dul saaran yahay alkayr shahiidi ashaas lagu daray fuqahada waa isticmaaleen laakiin ma fiicna baa la yihi al in lagu daree asha inta laga jaro in la yihaahdo kayri shahiid baa fiican ee alkayr shahiid aan la dhihin waxyaalaha luqal carabiya aan ku fiicnayno laakiin iska faafay baa jira taasee ka mid waxaa ka mid a mudaraa jamcu madiir mudaraa bay dhahayihiin kuwa maamulayaal ama madiiro ama qofka meesha haysa maalan waa in la yiraahdo madiiruuna ama iyo wixii la mid a madiiriin mudaraa madiiruun waxaa la mid ah waxay dhahayaan akifaa oo jamcu kuf-in ah in la yidhaahday ahayd akfaac waxaan qofkan qofkan waa u kuf waa u munaasab waa isguursan qaadkaas oo kale ee waxay ahayd in sidaan lagu keeno luqa alcarabiya akfaa ama akifaa haddii la yidhaahdo oo dadku hadda iska isticmaalaan jamcu makfuuf makfuufulbasar kuwa indhahala baa loo isticmaalaa marka ma garanayaan erey iska faafay oo iska isticmaalayaan way dadkii luqada carabiga ku hadlay waaya marka waxaa la yidhahdaa xuquuqu lmuslim cala lmuslim qofka muslimka xaqa uu ku leeyahay muslimka kale markuu jirado inuu soo booqdo xataa kuwa gaala hadday deriska yihiin oo ay jiradaan laakiin gaalo xarbiyiin oo muslimka la dagaalaya aysan ahayn waxa weeye ama mucaamala idinka dhexaysa wada shaqayn kadaa fulaan waxa weeye inuu soo booqdo markuu jirado so u arko muslimiinta iyo siay isku xiriirinayaan iyo diinta islaamka cajaa'ibteeda gaal hadduu dhinto gaal waddanka nabadgelyo ku joogay hadduu yahay oo amni la siiyey waa la kafnayaa waana la qaadayaa waana la aasayaa laakiin qubays in loo dhaqo iyo in lagu tukado meesha ma yaallaan salaadul mar iyada lamaba ogolaba shahiidka qofka ah waa man maata fii qitaali lkufaari gaalada dagaalkeeda qofka ku dhintay sababta dagaalkaa ku dhintay waaye in la dhaqo waa xaaraan in lagu tukadana waa xaaraan shahiidka janaaso laguma tukado lamana dhaqayo waaba xaaraan weliba lama ogolo ayib xataa isaga daabadiisii hadday maarata ama hub qof muslima ka soo fakaday ama kiisii wax ku dhacaan waa shahiid ayib shahiidnimadu hebel oo iska mujaahiday hebelba iska shahiida oo dadku hadda iskala qabsadeen ma aha siday u sheegayaan waxa weeye nidaam qoran oo la yaqaan weeye qofka shahiidka noqonaya ee qofkii dad islaam iska laayo inuu yidhaahdo waa shahiid ma ma aha waxaa soo haray waxaa jira qiso ah nin wiil yaroo yahuudiya yahuudi baa nebiga u shaqayn jiray calayhi salaatu salaam wiilkii waa xanuunsaday malaku mowdkii waa kusoo xaadiray mowdkii baa kusoo xaadiray nebigu waa soo boqo wiilkana waxaa ag fadhiya aabbihi tabcaan nebigu wuxuu ku yidhi waxaa dhahdaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah warsaa dheh wiilka aabbihi buu ka baqay aabbihi buu saa u fiirsha anaa aabbow ma dhahaayo ma ii ogoshaa mise waa ilaa odaygii buu ka baqayaa yahuudi kale ah aabbihiis wuxuu ku yidhi adic abalqaasim maanta abalqaasim iska adic wuxuu ku leeyahay ka yar nabigeenna abalqaasim la dhihi jira wiilkii towxiidka ku dhawaaqay nebigu waa ku farxay ilaahay baa mahadle buu yidhi ka badbaadiyey naarka wiilkii waa dhintay islaamnimada ku dhintay dadkii liibaanay ilbiriqsiga u dambeeyey tawxiidka gaaladu hadday ku dhawaaqaan dadkii liibaanay bu ahaa ninkaas marka waxaa la yidhi dhimashadu waa aqrabu gaa'ibin yuntadar wax maqan wax kaa maqan wax u dhoweeye oo la sugayo wax kaa maqan oo la sugayo wax ugu dhoweeye daqiiqadii ku dhaaftaba mowdkii soo dhowaaday wey waxa kaa maqan waxa ugu dhow waa dhimasho weligiisba qofka dhimashada inuu xusuusan yahayna way fiicanta oo marba dhimashada uu xusuusan yahay qofkana dhimashada wacdi ugu filan qofku markuu jiran yahayna in loo turo oo loo dhimriyo oo naxariis lagula dhaqmo waa fiican towxiidka loo laqino marka uu maarata aada u xanuunsan yahay hal mar hadduu towxiidka ku dhawaaqo lagu celcelin mayo laguna ilxaaxin mayo mar hadduu yiri bes in loo cadayaa fiican qiblada in loo jeediyaa fiican suuratu yaasiin iyo suuratu racd in lagu akriyo baa fiican qofka xanuunsan hadduu dhintana indhaha in loo laabo xubnaha in loo debdebciyo ma garanaysaa shay culus in laga saaro caloosha sidii wixii ku jira uga yimaadaan arrimahaas kabacdina shantan arrimood baa la samaynaya shantii arrimood aan gudagalla marka qaslulmayiti meydka meyrigiisa taasa u horeysa aqalu qaslil qusli lmayit meydka meyrigiisa inta u yar tacmiimu jasadihi jirkiisa oo lagu camimo weeye bilmaa-i biyo waa in jirkiisa biyo lagu camimo najaasa hadday ku taalla markii najaasada laga dhaqo baa biyo lagu camimaya niyo waajibana ma jiro meydka qofka u dhaqaya inuu niyeysto inuu u qubeynayo waajib kuma aha weesadase waa khasab inuu niyeysto wa akmaluhu sida ugu kaamilsan dhaqidda meydka ijlaasuhu soo fariisintiisa wey meydkii waa lasoo fariisinaya madaxii jagadaa lasoo qaban waa lasoo fariisinaya maa-ilan xaaliya mid xoogaa u iilanaya ilaa qafaahu jeegada saa markii loo soo fariisiyo fariisi toosan laga dhigmayo fariis xoogaa dhacdiin jeegada uu saa ugu iilanayo waa loo soo fariisinaya ko qaabka meydka loo dhaqaal raba hadda barmaanta culimo meyd dhaqdaan rabnaa iyo yaa meydka dhaqi yaqaanayo hadhihi hadda halka ka baro qof kastoo awood lahoo wax dhaqi karaa halka markuu dhegeysto meydku waa dhaqi karaa qof gaaroo loo raasoo qolo fulaan baa dhaqdaa meydku ma leh waaye wa akmaluhu sida ugu kaamilsan ijlaasuhu soo fariisintiisa weeye maa-ilan xaaliya mid u iilanaya ilaa qafaahu jeegadiisa iyo wa isnaadu dahrihi dhabarkiisa in la cuskiimiyo la la cuskiyo la tiiriyo qofka dhaqaya lowgiisa midig buu dhabarkiisa saa ugu qabanaya meydkiisa oo saan looga soo fariisan qofkaan dhaqaya saa markuu meydka usoo fariisiyo lowgiisaan saa ha ugu tiirsho ilaa waa dhacaya haddii kale lowgiisaan midigtaa ka nool saa ha ugu qabto meydka sida loo dhaqaal lagu baraya iyo wa imraarulyaddi gacanta in la marmariyo calaa badnihi calooshiisa gacanta saa loogu riixayo ila haddii wax ka imaan lahaayeen waxaa la rabaa inay ka yimaadaan hadhow intii la kafno intii wax ka imaan lahaayeen saasaa gacantii caloosha loogu daluugaya loogu jiidjiidaya ayib taa markii la sameeyo ilaa lowgaanuu ku hayaa meydkii gacanta midigna halkaa jeegada ama meesha jeegada nuqurada la yidhahdo daloolka amood halkaas saas uga qabanaya lowgaana saan ugu hayaa bidixdana saanu caloosha ugu duugaya ay ka imaan lahaa ka yimaada uma gaslu saw-atayi baa ku xigta labadiisa cawro mayrigooda waa loo isijeynayaa bikhirqatin karin karin baa la iska xijinayaa gacanta lala geli maayo hadda galofiska meesha ku jira bahalaan gacanaha la gasho iyo wixii la mida dila waado maral iskaga duubo iska xijinaya waayo markuu saa sameeyo uma tandiifu asnaanihi ilkihiisa nadiifintooda iyo wa anfii sankiisa ilkaha u nadiifinayaa uu cadayayaa haye sankana haddii waxyaala kaga dhegdhegan yihiin waa u nadiifinayaa weliba meel sare meydka in lagu dhaqaa fiican meelaha meydka la saaro ama sariir si qofka usan biyaha duulduulkooda ugu soo yaacin intaa markuu sameeyo oo sankiina nadiifiyo wa udunayhi labadiisa dhigoodna inuu nadiifiyo ilaa faraha galofiska iyo wixii baa ku jira ama karin sankow waxa weeye iyo dhagaha iyana waa u nadiifinaya gacanta bidix baa shaqadaa lagu qabanaya uma tawdi'atuhu u weesayntiisa wey weli looma qubeyn waa loo weesaynaya sida qof nool loogu weesayo luqluq leh sandaarsi leh waa loo weesaynaya uma intaa ka bacdi tacmiinuhu ku camimidiisa weeye meydka bilmaa-i biyo lagu camimo alaaan saddex jeer maca sidrin gob maceed fil ulaa mayri mayriga hore gob baa lagu daraya baalkan sidriga ama hadda qasli baa la dhahaa soo maha qasli meydka loogu daro biyaha loogu walaabo baa lagu darayaa wasaqdoo dhammaynaya iyo waxaa lagu darayaa wa qaliili kaafuurin geedka kaafuurka la yihahda in yaroo ka mid a fil akhiirati marka u dambaysa dhaqidda u dambaysana geed kaafuur la yihahdo suuqyada yaal baa lagu darayaa waay oo jirka u roon intaas waa hal mayl waay ilaa saddex jeer in biya biyo nadiifa lagu dhaqaa markaa fiican marka u dambaysa sidaa markii loo mayro meydka waa la dhaqay meyd la dhaqay maxaa ku xiga takfiinulmeyiti meydka kafnidiis kafantii waatan marka marka hadda kitaabkan hoos wuxuu ka sheegayaa qof baa iyadoo badda la maraya dhintay meeshii la tegi lahaana ma dhowa magaaladii loo socday inta loo qabeeyo oo la kafno oo lagu tukado baa badda lagu tuuraya weliba shay culus baa inta lagula xiro ilaa qofkii haddii kale biyahu dul sabaynaya shay culus baa inta lagula xiro baddaa moolkeed hoostaasu gelaya dhulkaasa aaday halkaasa qabri u ah ilaa meydka laiska wadan mayo meyd in laiska wato laiska haysta lama ogola xataa kii badda ku dhintay badda dhexdeeda layska wadan mayo doontaan ilaa shan biri ay ka tegayso magaaladii kusoo xiran lahayde shaygan culus baa inta lagu xirabaa hawshiis kalena loo dhameeyey waa la kafnay waa la maynay waa lagu tukaday khalaas baddaasaasaa lagu sii daynaya masaladaas la fahmaysaa masalo weyn wey masalo labaad waxa weeyaan haweeney baa dhimatay wax dhaqa oo maxrama waa la waayey dumar dhaqa waa la waayey qof maxram oo dhaqana waa la waayey nin ajnabi iyo baadiya keliya jooga waa loo booreynaya la ninkaan ajnabiga ah qofkan dumarka iskama dhaqi karee waa loo booreynaya haddaan biyo saalta loo muquuriyo laga soo saareen waa laiska loo booreynaya qof baa jirkiisa googo-a waa meel buu ku gubtay gaasaskaas iyo meelaha go- korontadu ka kacda iyo qaraxyada iyo wuxuu yidhi kitaabkan xaadisa sayaara gaari shil gaari galay waa qofkii jirkiisa googo-a si loo dhaqmo biyaa laiskaga shushubayaa qofki hilibkiisa halkan kala yaala maya qaab loo dhaqo waa la waali waa loo booreynaya isagana isagana hee waa loo booreynaya masaladaasna iyana waa masalada maanta taagan adduunka ee qof jirkiisa googo-ay ama dab ama meel dhibaato ka dhacday ku dhintay saasaa loo loo sameynaya waxaa soo haray kafanti takfiinu lmeyit meydka kafnidiisa aqalu takfiini lmeyiti meydka kafnidiisa inta u yar satru jamiici jasadihi jirkiisoo dhan asturiddeeda wey waa in jirka meydkaoo dhan la asturo ilaa meesha waxaa la yidhi xaqu lmeyit iyo xaqullaahi iyo xaqu lquramaa dhowr xaq baa soo gala kafan waxaa ugu yar mara jirka meydkao dhan asuraysa siwaa ra'sil muxrimi qofka muxrimkaa madaxiisa markii laga reebo qof muxrimo xaj iyo cumro ku jiray hadduu dhinto madaxiisa la asturi mayo oo nin ah iyo wa wajhil muxrimati gabadha muxrimadaa wejigeeda markii laga reebo haddii qof dumara tahay qofka dhintay xaj iyo cumrada ku jirayna wejiga lama asturayo maxaa qofka jirkiisao dhan lagu asturayaa horey ku xil sadru jamiici jasadihi lagu asturo bihawbin waaxidin hal maro hal maroo waasaca haddii la helo bes weeye halkaa maroo waasaca ayaa lagu asuraya halkaa maroo waasaca baa lagu asuraya oo ku filan ayib waxa lagu leeyahay horta xaqullaahi waa satru lcawra waxa weeyaan meydka hadduu yidhaahdo aniga cawradeeda keliya hal asur ama waxa weeye kuwa dayn ku leh baa waxay dhaheen maryaha marada labaad kafanta labaad iyo kafarta saddexaad iyo ninkan laguma xiri karo sababtoo dayn baan ku leenaha kafantaana lacag baa laga soo bixinaya lacagtii naloo qaybin lahaa uma ogolin hal maroo astudha haddii loo helo xoolo kale lagu xiri mayo haday dhahaan ma laga yeelaya xaq bay ku leeyihin dayn bay ku leeyihin wuxuu yidhi wa akmaluhu mayriga sida ugu kaamilsan satruhu meydka asturidiisa weeye bihalaahi lafaa-ifa saddex go' oo fidsan in lagu asturo saddex maroo fidsan oo mid kasta jirkao dhan camimayso baa la gelinaya fi dakari kii labaa oo ninkaha walifaafatayni laba maroo fidsan iyo wa isaarin hoosgunti wa khimaarin garbasaar ama hagoog iyo wa qamiisin dirac fil unhaa midda dhadig gabadhana shan baa looga dhigay laba go-o fidsan maradan hoos laga xirto maradan kor laga xirto oo garbasaar ama dilbaabkaa kor oo kale ah iyo hal diric intaas baa qofkii dumarka ahaana sida ugu fiican wey waa sida ugu fiican ayib sidaa markay dhacdo qofka muxrimkaana aan idhi hadduu nin yahay madaxiisa lama asturi karo hadday haweeney tahayna wejigeeda lama asturi karo haddii qof meeshii nagu kafanta aan ka gelin lahayn ummad kale ilaaha inta usoo diro cid kale la arko qofkii oo kafantii ku jiro malaa'ig baa u timid oo kafan bay ku xireen jin baa u yimid oo kafan bay gashay oo karaamo ilaahay qofkan siiyey baa ummad kalaaba u shaqaysay culimada qaar waxay dhaheen ma innagaa nala ka rabaa annaga bini aadan khasab inaan kafan kala gelino mise midooda waa nagu filanta culimada qaar waxay dhaheen waa nagu filanta kuwa kalena waxay dhaheen may waa inaan innagaa layna ka rabaaye fardu kifaaya innagana saaran weeye innaga aan samayno shaqada dhaqidda ka waran haddii cid kale dhaqdo maya taas waa inaan inagu dhaqno markasta ka waran ninkii la dhihi jiray qasiilul malaa'ika ninkii malaa'igtu dhaqday oo muxuu ahaa qisadaa ma haysaa saxaabi la dhihi jiray xandala bin camir oo asxaabtii rasuulka ka mid ah calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu maqlay dagaalkii uxud maalintii dagaal baa socda baa jira markaasuu soo baxay waa dagaalamay waana la dilay nebigu wuxuu yidhi waxaan arkay ninkii oo malaa'ig dhaqayso ee reerkiisa u tago waxaa dhahdaan mar maxay malaa'igtu la dhaqaysaa ninkan waaba shahiide shahiid lama dhaqe waana saxaabiye shahiida ee ninka ma janaaba ah jidhada oo qubays waajiba miyaa lagu lahaa reerkiisi baa loo tegay waa la weydiiyey waxay dhaheen janaabuu qabay reerkiisa uu la hoyday markuu dagaalkii maqday qubays kama gaarini horey buu ka booday dagaalka horey ka gala waa nin jannadii loogu bishaareeyey u socoto isagoon qubaysan buu tegay hadhow malaa'ig baa timid meydkiisi bay dhaqeen bes kaas oo kale marka dee janaabadaasa malaa'igtu ka mayraysa laakiin qofka shahiidka ah lama mayro waay nin cajaa'ib ah ninkaan aabihiis laakiin wuxuu ahaa nin dhib badan oo khatar ah oo dhibaato badan sameeyey islaamka waxaa soo hadhay janaasada rag baa qaadaya xataa qofka dhintay hadduu dumar yahay rag baa qaada janaasada waa in raggu qaadaan janaasada meydku markii qabriga loo wado haddaa laga hadlayaa hadda waa la dhaqay waana la kafnay maxaa ku xiga in la qaado dee qabrigii loo dhigo salaaddii waa soo socotaa xamlulmeyiti meydka xambaaridiisa yaxsulu xamlulmeyiti meydka xambaaridiisu wuxuu ku xasilayaa biayi hay-atin qaab kasta oo tusamaa lagu magacaabo xamlan qaadid si kastoo qaadid loo yaqaan waa qaadid gacanta ha lagu qaado naxash ha lagu qaado gaadiid ha lagu qaado diyaarad wixii lagu qaadaba ha lagu qaado wa taxrumu waxaa waa xaaraan in kaanad hadday tahay hay-adaas musriyatan mid xaqiran hay-a liidata meydka ihaanaysa oo dulli ah lama ogola in meydka lagu qaado taa lama ogola ow yukshaa minhaa haddii hay-ada loo qaaday looga baqayo asquudu dhicid haddii qaabka loo qaaday inuu meydku farabaxsadoo dhacal laga baqayana waa xaaraan lama ogola laakiin sidii kasoo kale waa loo qaadi karaa ayb meydka markii la qaado janaasada waxa weeye waxaa lihi qof fiican hadduu yahay waxay dhahaysaa qadimuunii iyo hormariya haa jannadii baa loo haddiiba wuxuu jecel yahay inuu galo hadday tahay mid aan fiicnaynna waxay dhahaysaa hooggeede yaa weylaha ayna yadhabuuna bihaa xaggee bay u wadaan xaggee bay u wadaan sawdkeedana waxaa maqlaya qofka xun qaylada ka baxaysa wax kasta ilaa bini aadamka maaha innagaan maqlay bini aadamku hadduu maqlo qof kasta meeshiisa ku suuxi lahaa wax shaqaysay wax nool lama heleen waa xadiidkaa de bukhaariga waa warinaya iyo imaam nasa-i waa xadiidkaas cajaa'ibkaa ilaa naxashkaa meelaha yaalayaal waxaa la leeyahay wuu kula hadlayaa laakiin hadalku hadalna waa midkan codka soo baxa hadalna waa hadal lisaanul xaal baa la dhahaa inuu saa ku yiri bay ka dhiganta haddaa hadda koob halkan yaal biyo ama shaa ku shubaysa markuu buuxsamo muxuu ka dhigan yahay inuu ku leeyahay waa buuxa yahay igu sii shubi marka bay ka dhiganta waa inaad ka dayso uu kula hadlay ay ka dhiganta hadda waxa weeye naxashkan wuxuu ku leeyahay undur ilaya bicaqlika qof yahow caqligaada igu arag igu fiiri ana almuhaya-u linaqlik in lagu qaado aan kii loo darbay baan ahay in adiga lagu kaa qaado sariirtan gaariga halka yaal qofka agmar wuxuu iska leeyahay kii loogu talagalay in lagu qaadaan ah anaa sariirulmanaaya geyrida sariirteedi baan ahay kam saara milii bimilika imisow la socday anoo kale adoo kale imisaa adoo kale laguu qaaday anoo kaleoo naxasha saas uu leeyahay ha wuu ku wacdinaya adoo meel fadhiya haddii meel janaaso la marinayo dadka meeshaa fadhiya haddaysan raacayn inay istaagaan baa fiican wax weyn baa dhaca qof baa dhintay ha, fadhigii iyo sheekadii hala joojiyo horta hala istaaga inta meydku ku dhaafayo haddaan raacayna ka war ma ka hormaraynaa ma ka gadaal maraynaa waa la isweydiiya hadda mogta inaan ka hormarnaa fiican ilaa dadkan waa ergu meydka anagu ka hormarno isna naga dambeeyo haddoo hadda aan ka dambeynana dhib male horumarkaaduna waa inuusan meel fog aadan aadini meel u dhow aada maraysa ayib salaadii soo raac marka meydkii meeshii baa la geeyey waa lagu tukanaya arkaanu salaati salaada arkaanteeda cala lmeyiti meydka dushiisa lagu tukanaya arkaanu salaati cala lmeyiti sabcatun waa toddobo toddobo way arkaantahay anniyatu niyo meydkan inaad ku tukanayso waa inaad niyeysato wa arbacu takbiiraat afar takbiirood weye baa ku xiga al afar allahu akbar isku mar maaha midba meel bay ku jirdhaa waa la yadaa wاlqiyaamu calى اlqaadiri qofka awooda janaazada waa inuu istaag ku tukado waas yana waa midaas wa qiraaءaة اlfaatixati faatixada akrinteeda bacda ixda takbiiraati takbiiraha mid ka mida dabadeed midun ka mida laakiin waxaa fiican takbiirta u horeysa dabadeeda inaad faatixada akrido wالsalaaةu calى الnabiy nabiga lagu saliyo weye sal اllah alay slam bacda haaniyati takbiirta labaad dabadeeda nabiga ku sali alayhi الsalaatu wasalaam waducaau ducay weeye lilmeyiti meydka loo duceeyo bacda haaliati allahu akbarta saddexaad dabadeeda meydka u ducee meydkaa loo ducaynaya duca khaasa wasalaamu salaamo naqsi wey arkaanta ku jira salaadii saa looga baxo marka ducadana in la badiyaa fiican salaad dhib yar weeye allahu akbar waa xiratay faatixada akri allahu akbar salliga nebigu akri calayhi salaatu wasalaam allahu akbar markii saddexaad meydka u ducee allahu akbar markaa tiri markii afraad assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa intaas dee dadka markii meydka la keeno salaadan dhibta badan oo shanta ah baa axkaam badan waa yaqaanaa sida loo tukado qof tan tukadaa wuxuu ku leeyahay meydka markii la keeno anigu janaazada ma aqaan sida loo tukada ku tukada tanaana dhib yar waa intaa keliya iyana waa ina qofka saa u fahmo allahuma laa taxrimnaa ajrah walaa taftinnaa bacda in la dhahaa fiican ilaahu ajarkiisa hanaga xirmaanin gadaashiisna hana fitnaynin waqfir lanaa walahu annaga iyo isagaba ilaah u dhaaf iyo muslimiinta oo dhan duca dheer in loogu duceeyo meydka oo gaar u ah ducadeena waa kuwaas lagu qorayo shuraaxday ilaahu qabriga fitantiisa ka ilaali ilaahu u waasici ilaahu dhulku inuu maaragtay isku dhufto ka ilaali aasoo dhan baa loogu ducaynaya allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina waqaa'ibina wasagiirina wakabiirina wadakarina waunhaana iyo wixii la mid waay ilaahu ugu bedel daaran khayra min daarihi daar ka khayr badan daartiisii hore baa loogu ducaynaya wa zawjan khayra min zawji zawj ka khayr badan kuu qabay ya oo baa loogu dacaynaya oo sawjooyinkii adduunka isku qabeen kuwa ka khayr badan maxay noqonaysaa macnaha tilmaamo sifaadkii iyo maxaasinta iyo baa baa loo wanaajinaya la bedelaya ee qofkii la bedeli mayo xaaskiisii iimaanka lahayd jannadana loogu keeni waa iskugu imaanayaan sababtoo ah waxaa la yidhi su-aal baa la isweydiiyey haweeney baa rag badan soo guursaday kulligoodna waa ka dhinteen laakiin mid kasta markuu ka dhimanayay waxa weeye dee way isqabeen oo ciddadiibay midkaas ah cidday ka qaaday ama waa isqabeen caqdi baa iskugu xirnaa kii horaa dhintay kii labaad baa dhintay kii saddexaad baa dhintay dee xaaskaas keebay zawjo u noqonaysaa ilaa mid furay ma jirin aakhirada haddii la tago jannadii dad wanaagsan ahaayeen keebay u noqonaysaa zawjadiisa iyadaa la door gelinaya ama maya kii u dambeeyey baa loo geynaya intaba waa la sheegay taasna halkaasaa looga tegaya waxaa la hanay meydka hawshiisii haddii lagu tukaday in la aaso war meydka ha la aaso dafnulmayiti meydka aasidiisa meydka waa in lasii raaco qofkii salaada keliya wax kaga tukada hal ajaro weyn buu leeyahy ilaa laga aasayo hadduu joogana laba ajaro waaweyn buu leeyahy marka ilaa laga aasayo waa lala joogaa aqalu aqalu dafni lmayiti meydka aasidiisa inta ugu yar an yakuuna waa inuu meydku yahay fii xufratin god god baa la gelinayaa inta meydka banaankan la dhigo dhismo laga dul dhisi mayo guri loo dhisi mayo god waa in la geliyo xufradaas iyo godkaasoo tagtumu qarinaysa raa'ixatahu urtiis urkiisu inuu soo baxo qarinaysa wa taxarusuhu kana ilaalinaysa min asibaaci dugaag bahaladu inay quftaan oo hilibkiisa cunaanna god uusan fagan karin baa la gelinaya wa akmaluhu sida ugu kaamilsan an yakuuna waa inuu yahay meydku fii laxdin iil dhex ka jeex maaha iil in loo qodaa fiican iil waay markii qabriga la dheereeyaa iil la qodaya fil ardi waase dhulka dhexdiisa alqawiyata xoogga leh dhulka adag oo aan dumayn iilkaa in la qodaa fiican wa shaqin dhex jeex waa in laga dhigo an yakuuna fii shaqin dhex jeex fi rakhwati dhulka jeexsan oo dumaya ilaa iilka markii la dumo hadduu isku dumo waa dhib dhulka kale oo iska jilicsan dhex jeex baa laga dhigaya qabriga dhexdiisa sida webigii oo kale bartamaha ged deb derbi halkaas iyo derbi halkaas dhexdooda godkii wey waaya wa an yakuuna waa inuu yahay qabrigu waasacan miduu waasac yahay cumquhu salkiisu qabri ciriiriya lama hal la dheeray waasacna ha laga dhigo nin dhexdhexaada oo dhex istaagay qabriga iyo gacnihiisoo la firiyey in laga dhigaa fiican qabri dheer wadamadeena lagama qodo dhankaas soomaali galbeed iyo dhankaasaa qabriyo dheer dheer laga qabaa oo waaweyn waay qaamatan qof joogi iyo wabasdatan gacno fidin ya fiihimaa dhexdooda qabrigii dhexda laga jeexay iyo kii kaleba qof joogi iyo gacno fidin in la gaarsiiyo baa habboon waay waa nin dhexdhexaada nin dheerna maaha nin gaabanna maaha macnaa afar dhudhun iyo dhudhun berkis waa in qabrigu dhan yahay qubuuraha in la soo ziyaarto way fiican tahay qofka qabriga soo ziyaaranaya waa u dhowaanayaa waaye inuu istaagnaadaaba ka fiican inuu fariisto assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin buu ku salaamaya iyo ducooyinka la midka ahaa yaqfir waxa weeyaan ducooyinkaasu akrinaya ayib qur-aan haddii loo akriyo iyo qiro ka war saddex arrimood mid haddii la sameeyo waa gaaraya hadduu u niyeysto qur-aankan qofkan in ilaahay ajar ku siiyo ku ka hawaabi ama meel mm wuu agtiisau ku akriyay meeshii horta agtiisa haddiiba qofka qur-aan lagu akriyo khayrun baaba ka gaari agtiisaabu ku akriyay soo aan u niyeysan ama wuxuu ugu duceeyey qirada u akriyay hawaabkeedii wax la mida ilaahay inuu qofkan siiyo waxaa soo haray ducada meydka loo duceeyey iyo sadaqadu iyaga khilaafba male haddaa wax sadaqaysid iyo haddaa u ducaysid mar kastaba meydka muslimka baa gaaraysa marka qabrigiina waa inuu sidaa yahay qabrigu haddee waa isku soo boodaa baa la yidhi haddii qof ka badbaadayo sacad bin cu- mucaad baa ka badbaadi laha laanna dhulku hooyo u yahay binu aadamka ilaa dhul baa laga abuuray binu aadamka qofka saalixa laakiin soo dhoweyn bay isku- iskugu soo dhowaanaysaa laakiin qofka kale waa ciriiri iyo feerihiisoo iskhilaafa iyo dhibaato qabriga cadaabkiisu inagu sidaan suuraysanayno ama aan maskaxdeena ka fekeri karna ma aha oo waxayna inagu yaa qiyaasi karin meydkan la rarayo waddan inta laga qaado waddan kale laga dejinayo lagu aasayo iyada ka war masalo halkaa ka qabto meyd baa meel ku dhintay magaalada ku dhintay baa laga qaaday magaalo kalea loo qaado culimada qaar baa diiday laakiin culimada dambe waxay dhaheen meesha loo qaadaya hadday tahay xarameyn meel buu ku dhintay oo makaa loo qaadaya ama madiina loo qaadaya ama baytulmaqdis yahuuda iyo belada haysata allaha ka xoreeye baa loo qaadaya taa saddexdaa meelood waa sax ama meel dad saalixiin oo wanaagsan ku aasan yihiin baa la geynayaa dad qubuuro ahlu khayr badan ku jiraan baa la leeyahay qubuuraha ha la geey oo dad badan oo fiifiican kusa ku aasan yihiin taa dhiman laakiin meel xaggaba isagoo saalixiinta iyo dad lagula aasoo khayr la helayo maanta oo dhan hadba diyaarad meel u saar dhowr beri talaagada ku jiro dhowr kale diyaarada sii saarnaa waa dhibaato waay taasna halkaasaa looga hadlo islaan hadday dhimato iyadoo ilmo uurkeeda ku jiraan ilmuhiina nool yahay maxaa la samaynaya ilmo nool uur beelaayo way dhimatay waa in la qalo laga soo saaro ilmaha ilaa iyadii dhimatay ilmihii baa noole iyadii waana daruura dee qof dhintay la iskama qalqalshee waxa weeye waa daruurada timin darteed ilmahaana la badbaadinaya masaladaasna wataa qof meyda xubnihiisa qeyb ka mid a haddii la helo qeybtii kale midhaa waa gubatay waa la waayay maxaa la samaynaya intaan la helaa la dhaqayaa intaanaa lagu tukanayaa intaana la aasaya waay laakiin qofkii hadduu nool yahay xubinna ka soo go'day xubintaan salaad iyo wax kale midna ma le dee waa la iska aasaya ayib qof meydaa la helo ma muslim baa mise waa gaal waa la kala garan waayo calaamaad baa la fiirinaya haddii gudniin lagu arko haddii dharka islaamka lagu arko waxyaalahaas waa muslim baan leenahay haddii dhul islaam laga helayna waxaan leenahay daartaana daarul islaame waa muslim ha lagu tukado ha la aaso daar gaala haddii laga helo wuxuu yahana aan la garanayn lana dhaqi mayo laguna tukan mayo ayna kuma jiraan masaladaas noo taas wuxuu ku gebagabaynayaa ana qiraa'ata alqur'aani cinda alqubuur qur-aan haddii la akriyo qabriyada agtooda way fiican tahay oo wa ihdaa-u hawaabi hawaabka loo hadiyeeyo lilmeyiti meydka ilaahu gaarsiin la dhaho yasiluhu waa gaaraya haa ilaahay baa gaarsiinaya darsigeenu intaas ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab